waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato radio s b s faah-faahin dheeraada oo ku saabsan sida loo dhagaysto barnaamijka oo dhammaystiran booqo s b s com u xariijin soomaali bismillahi raxmaan raxiim horta adiga dhegeystayaashaada waa salaamayaa australia iyo adduunkaaba salaan ka bacdi horta runtii waddanka amnigiisa hadda waxaa la odhan karaa waxa weeye dhacdooyinkaas dhacay oo afar iyo tobankii octoobar iyo labaatan iyo sideedii octoobar in xo maaragtay in dhacdooyin dhaceen laakiin sida kale ammaanku hadda waa fiican yahay ciidamada qalabka sida oo qeybaha isugu jira xasilinta magaalada shaqooyin wanaagsan ayay wadaan marka hadda waxaan dhihi karaa kolleyda in la feejignaado mar walba waa waa fariintaas waa diraynaa oo ciidamadana waa u dirnay feejignaan dheeri in la sameeyo oo taxadirka la badiyo oo ayaa ah laakiinse hadda amniga magaalada fiican yahay waa gartay waxaa tahay xildhibaan ka tirsan baarlamaanka dabcan xubinna waxaa ka tahay guddiga gaashaandhigga shir baad dhowaan yeelateen idinkii guddiga amniga maxaad uga wada hadasheen kulankaas xildhibaan ahaanse doorkiina dhinaca ammaanku muxuu yahay horta anigu waxaan ahay xogayaha guddiga difaaca run waaye maalin dhaweed shir aan caadi ahayn oo guddiyada amniga iyo difaaca ayaan kulan yeelanay si fiican isaga wareysanay xaaladda dalka uu ku jiro isku raacnay inaan mawqif wada jira in laamahan hoos imaada aan wasaarada gaashaandhigga oo guddiga difaaca ah iyo ciidamada isugu jira mataqaanaa military iyo booliis iyo iyo nisa marka in laamaha dhammaan amniga wareys kulaasha ciidanka wareys laga soo qaado dhacdooyinkii dhacay seex u dhaceen soo xog soo aruurino marka sidaas ayaa isku raacay annaga maanta aan kula hadlay hadda baarlamaanka ayaan fadhinaa laakiin kowda duhurna markay noo tahay waxaan la kulmaynaa wasiiru dowlaha gaashaandhigga iyo taliyaha ciidanka anagoo dhacdooyinka ka wareysan doona xaaladda ciidanka ku jiro sida loogu diyaar garoobay oo ay ciidanka heegan ugu jiraan inay ay maaragtay nabadda sugaan marka maanta naftarkeenaan marka arrimihii uhoosaa dhacnay xog aruuriskii wasaaraddii isla xisaabtankii ayaan ku jirnaa baarlamaanka ayaan kusoo celin doonaa marka hadda hoo shaqadii hoos ayaan ka wadnaa oo laamihii amnigii quseysay oo qeybaha kala duwana ayaan soo wareysanaynaa oo haddii c c t v camera meelaha qaar ay ku rakibnaayeen baan dib u fiirinaynaa anaa qalabka videoga dhacdooyinkii dhacday maxaa laga baran karaa maxaa lagu sixi karaa shan boqol oo qof oo soomaaliya inay dhimato wax la aqbali kara maaha marka waa in ay ay maarata inaan aqbalno waxaan la aqbali karin in maalin walba qofka soomaaliga uu dareemo amni darro waa waa waa guul darro ayay noo wada tahay marka inaan ka wada dadaalno amniga si lagu adkeyn lahaa oo xisaabtan daba u dhici lahaa shaqadiina ayaa hadda baar guddiga difaacina iyo guddiga amniga ku wada jirnaa waa ummadda soomaaliyadna waa la qaybsan doona hadii ilaahay waa garta ilaahay hadda dowladdu tallaabooyinka ay qaaday waxaa ka mid a taliyayaal ciidan oo shaqadii laga qaaday wasiirka gaashaandhigga oo iscasilay tallaabooyinka noocaasee u aragtaan idinku xildhibaan ahaan horta dee shaksiyaad shaqa laga qaaday hadda wax ay soo kordhinayaan ma jirto laakiin isla xisaabtanka golaha wasiiradu qodobka sagaashan iyo sagaalaad ayaa siinaya awood ay ku magacaabaan kuna ujeediyaan magacaabista iyo xilliqaarista sagaashan sare marka qodobka stuuri ayay mareen madaxweynahana qodobka sagaashanaad ayuu ku magacaabaa marka horta stuuri waxaa la maraya qofkana xilkuna waa meerto qofkana inuu waajibaadkiisa gudan waayo loo sheego laakiin waxaa loo baahan yahay in hoos laga soo dhiso kalsoonida shacab mar walba waa ku celcelinaynaa waxaa loo baahan yahay waxa weeye waxaa jirta waxa la yidhahda trust deficit kalsoonida ayaa yar haddii laamaha ammaanka iyo shacabka isku xirmaan oo ay wada shaqeeyaan oo lasoo sheego meelihii wax ka jiraan oo ay wada shaqayntu noqoto oo is-aaminaad dhacdo waxaa waa laga adkaan karaa kooxaha mataqana nabadiidka ah marka annaga waxa weeye qof la bedelay qof kale la keenay wax weyn isoo korismare waxaa loo baahan yahay waxa structural reform in wixii gebi ahaanba dib loo eego oo dib u qaabeen lagu sameeyo oo amnigana sidii mas-uuliyaddiisa mataqaanaa kolley farin bay diraysaa oo hadda inta laaba la qaada wa tahay laakiin waxaa loo baahan yahay in dadaalka la badiyo in mataqaanaa amnigan la sugo in mataqaanaa taliyaasha hoos iyo booliiska kabtanka alislaha kan ilaa hoos ila dableyda waa in fariintu ay gaartaa ah in amnigu uu yahay waxa ugu weyn oo dowladdu ay mas-uul ka tahay shacabkeeda inay badbaadiso waa waxa mas-uuliyadda noogu weyn wey marka haddii aan taa kuguwa daraysano dhammaan bay waxay noo tahay mataqaana waa khasaara ay noo tahay waa ku celinaya mar labaad muhiimadda weyn waxay tahay shacabka in kalsooni laga helo shacabkana waa inay bolis wada shaqeeyaan shacabka muqdisho iyo shacabka soomaaliyad waxaan leeyahay laamihina amniga la shaqeeya haddaad wax aragtiin soo gudbiya wada shaqayntu labada dhinac ha noqoto si amniga dalkan aan u sugno waa garta dhanka kale waxaa ka socda magaalada muqdisho shir ay wada leeyihiin dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada sidee u aragtaa shirkaas mase qayb ka tahay bay kula tahay ammaan darrada dalka guud ahaan ka jirta khilaafka oo soo dhex galay dowladda federaalka iyo gobollada walaale horta dalkan soomaaliyeed in lawada hadlo waa aan heshiis weye maamul goboleedyadu culays iyo haday wadaan in la dhegaysto waan soo dhaweyneynaa dowladda federaalka ogashii uu madaxweynaha fidiyey ee ku yimaadeen hadda shirku waa socdaa wararka naga soo gaarayna waxa ajentihii waa isku raaceen si fiican ayuu u socdaa waana soo dhaweyneynaa waa arrin aada u fiican in mataqaanaa maamul goboleedyada waxa ay qabaan laga dhegaysto oo laga adress gareeyo oo mataqaanaa wixii cabashaana oo la xallin karo la xaliyo dalkana diisa aan wada ilaashino oo awoodaha si u qaybsan yihiin lagu xushmeeyo qof awood macnaha dowladda heer walba awoodda ay leedahay marka waxaan ka rajaynaynaa waxa weeye anig kulley aan ujeedaa in wax fiican kasoo bixi doonaan sababta waxay tahay dalkan in talada la wadaago oo awoodda la daadiiyo waa waa nidaamka aqaadada federaalka ayaa dhigaya marka dowladda federaalka iyadii ayaa aabihii ah marka inay cabashada maamul goboleedyada ay dhegeysato oo wixii wax laga qaban kara laga qabto dalkan mataqaana aan si wada jira aan ula dagaalano dadka nabadiidka ah isqabqabsi iyo hadda inay heshiin waayaan fariin qaldan ayaa diri doontaa laakiin waxaan ku kalsoonahay hordhacna waa arkay wax fiican ayaa kasoo bixi doona shirkan oo lagu heshiin doono oo horena loogu socon doono marka awooduna annagana baarlamaanka haddaan nahay tobanaad golaha shacabka iyo aqalka sare waxaa looga fadhiyaa shuruucdii ay ku shaqayn lahaayeen dowladda dhexe iyo dowladda maamulgoboleedyada inaan dardargelino oo dalkan maaragtay aan dhammaantin si wada jira aan cadowgula dagaalano marka sidaas way walaal dabcan qurba joog baa tahay xildhibaano dalka dibaddiisa ka yimid reer minneabolis baa tahay qurba joogta doorkeeda waddanka kuwase hadda dhacdooyinka u dambeeyey laga yaaba inay niyad jabiyeen maxaa kula talin lahayd iyo doorka guud ee qurba joogta waddanka anigu fariinteeda qurba joogta waxaan dhihi lahaa waxa weeye dalkan soomaaliyeed waa dalkii aad macnaha aada u dhalateen waajibaad ayaa naga wada saaray inaan ka wada shaqeyno sidii ummadaha adduunka uu dib ugu qeybgeli lahaa oo boosi ka qaadan lahaa isagoo sharaf leh marka waxaan dhihi lahaa waxa weye waxbaha niyad jabina waana cid tirma leh soomaaliya dadkeeda muddo yar ayay kusoo gabagaboobi anigu waxaan aaminsanahay inay qaadan doonto generation generation inay qaadan doonto in dalkan uu salka si fiican u dhigo laakiin aan nahay jiilkii aan dhammaanteen soomaalida hadda nool inaan nahay jiilkii la rabay inaan budhigaas bilaawno oo aanu u budigno in ummadda soomaaliya laga dambaysa ay helaan waddan ay ku faanaan oo adduunyada ka mid noqdo oo sharaftooda iyo cizzigoodiina soo noqdo marka waxaan leeyahay waxbaha ka niyad jibina waa imaanaysaa caqabado wuu imaanaya marka adduunku markuu waddada markaa maraysid bumbs baa jira macnaha roadka macnaha bumbs macnaha meelaha macnaha ku xakimaysid laakiin bumbkaas inta ka istaagtid inaa hore socotid baa loo baahan yahay marka qurba joogta baaqa u diraayo waxay tahay in aysan marna ka niyad jabin mar walba kala saaraan shaksiyaadka iyo waxaa la yihahda dowladnimada dowladnimadu inay noo hagaagto soomaali dhan baa dan noogu jirta in waddankan guulaysto kulligan ayaa dan noogu jirta haddaan naha soomaalida qurbaha iyo soomaalida gudaha labadaba marka inaan marna laga jeedjemin shaksi waa nici kartaa oo shaksigu u baxa wuuna imaadaa waxa hara waa soomaaliya soomaaliya way jiraysaa wayna jiri doontaa inta mataqaanaa anigu kolley lifetime lifetime ka badan way jiraysaa wayna wayna wayna horumari doontaa laakiin aan ka faa'iidaysano oo taariikhda ha noqortaan dhihi lahaa qurba joogtana waxaan dhihi lahaa madaxweyne soomaaliyeed oo hadda qurbaha joogiina waa madaxweyne waayahay guddoomiyaha golaha shacabku waa qurba joog naftarkiisa maraha ministerku waa qurba joog xukuumaddu in badan waa qurba joog dad badan lacagta faraha badan oo soo dirtiin adduunyada waa lacagta keliya ee soomaaliya ka dhiman laada deeqaha laisku diro dhan waxaa ka badan lacagaha eelkeena usoo dirtiin baa ka badan marka horaab u infasgarayseene sii sii labalaabaan dhihi lahaa oo dhaxda ha la xirto hana la dulqaato hana laisku samro marnay hana ka niyijibina waddankan wuu istaagi doonaa noqda kuwii mataqaanaa taarida taariikhda galay oo suurtageliya in soomaaliya cageeda ku istaago
waad ku mahadsan tahay inaad dhegaysato raadiyaha s b s toos u dhegaysa barnaamijka habeenada arbacada iyo jimcada tobanka fiidnimo ama kaga soo cesho website-ka iyaga iyo s b s radio app booqo s b s dbcom dbcu xariijin soomaali